بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد waxaan ku dhex jirnay baabkii sagaalaad oo ah baabu maa jaa fi dabxi ligayr illaah wixii ku yimaaday gowrac dhexdiisii ilaahay keyrkiisii loo gowraco ayadoo loo sameynayo tacaduman wa taqaruba waxaan dhahnay adabxu ligayr illaahi axwaanu leeyahay kow dabxu tasmiya inuu yahay wa huwa an yadbaxa bismi gayri illahi fi dabiixatihi wa hada shirkun akbar wa huwa shirku listicaanati liana albaa lilisticaana midka labaad inuu yahay dabxu niyati wاliraadati wاlqasdi fa huwa an yadbaxa ligayri illahi qaasida dalika algayr fi dabiixatih فهذا شرك العبادة قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وشرك العبادة أعظم من شرك الاستعانة أو أشد كفرا من شرك الاستعانة إيه كتاب كيسي اقتضاء الصراط المستقيم أنا أستاذ الشهيد وبعد أن واحد شيخني الذبح لله تحته الصور إني صغر سورة كوبات أن يذبح بسم الله متقربا إلى الله كمن ذبح نصيحة الحج والعمرة ونحو ذلك فهذا عبادة عظيمة أيام لأن لو الذبح بسم الله سبحانه وتعالى لأجل اللحم إما أكلا وإما بيعا وإما إداء فهذا جائز لأن الله أحل لنا الطيبات وهو الذبح لله سبحانه وهو الذبح لله سبحانه لأن الله أحل لنا الطيبات وحقها حقا إن لو حجيو أي صحيح وهو الذبح لله سبحانه تشري بدل كلمة طيب لأن الله أحل لنا الطيبات وهو الذبح لله سبحانه waayahay wa huwa kan oo liajli laxmi loo samaynayo ilaahay magiciisii lagu qalaayo wa adab huwa gowrac wa lilaahi subxaanahu wa ma aha ligayr illaahi ma aha laga wadaa kadib wa qowlillaahi baabkan guud sharxiisii noo dhibnaa iyo wa qowlillaahi alla qolkiisii ayuu u baab yahay tacaalaa sareeye qul dheh nebi maxamadow qul dheh nebi maxamadow inna salaatii salaadayda oo ama ha ahaato salaadaasi mid farad ah ama ha ahaato mid sunno ah dhammaan way soo galaysaa maxaa yeelay salaad waa mufrad waxaa loo idaafeeyey damiir mufradka haddii la idaafeeyna wuxuu faa'iideynayaa cumuum salaadahay oo dhan waay inna salaatii salaadahay iyo wa nusukii gowracayga gowracyaalkay waay ayada isagana sidaas oo kale waay wax allaala wixii gowraca mid waajib ha ahaado mid mustaxab ha ahaado mid mubaax ha ahaadee qurdha nebi maxamedow inna salaatii salaadaydii iyo wa nusukii gowracaygii iyo wamaxyaaya noloshayda iyo wamamaatii geeridayba lilaahi allah ayaa milkiyey oo mutaystay lilaahi laamtu ku jirto hee mar waxaa lagu fasirayaa lil lahaansho lahaansho marna mutayst mutaysasho qor wallaamu wallaamu wallaamu للاستحقاق بالنسبة للصلاة والنسك واللام للاستحقاق بالنسبة للصلاة والنسك وللملك بالنسبة للحياة والممات وللملك بالنسبة للحياة والممات واللام لامت ولله كجرت أي لغواها للاستحقاق مطيس شو يا أسقناتي بالنسبة يدي لو فيريو للصلاة صلاة إيه والنسك جورا جورا إيه صلاة مركي لو فيرشو محل وفسره laamta ku jirto lilaahi maxaa lagu fasira ayaa mutaystay walilmilki lahaansho ayaa u sugnaatay binisbati haddii loo fiirsho lilxayaati nolosha iyo walmamaati geeridana markii noloshii geerida loo fiiriyona macnaheeda macnuna waana lagu fasira lahaansho maadaama marka mid walba ay u taalo labadaasi labadaasi waxaa la dhahaya markii la fasiraayo ee lilaahi alla ayaa milkiyey oo u sugnaatay ay mutaystay sidii haddaan ku fasirnay see la dhahaa qordha nebi maxamedow ina salaatii salaadayda iyo wa nusukii gowracayda iyo maxyaaya gerid noloshayda iyo mamaati geridayba lilaahi alla ayaa milkiyey oo mutaystay milkiyey yaa iskale maxyaaya iyo mamaati mutaystayna salaatii iyo wa nusukii labada isku dahay allahaasoo rabbilcaalamiina makhluuqaadka rabbigoodii ahaaday allaha intaas way u sugnaadeen la leeyahay allehee waa la sifeeyey waxaa la dhahay allahaasoo rabbilcaalamiina makhluuqaadka rabbigoodii ahaaday laa shariika mid wax la wadaago lahu lilaahi allah uma sugnaanin laa shariika mid la wadaa wax la wadaago lahu lilaahi allah uma sugnaanin oo gowracaasi qof alla la wadaago salaadaasi qof alla la wadaago ma lahan gowracaasi qof alla la wadaago ma lahan noloshaasi qof alla la wadaago ma lahan geeridaasi qof alla la wadaago ma lahan sida salaada keligiisii looga sameeyo ayaa gowracana looga samaynayaa noloshana keligiis u leeyahay geeridana keligiis u leeyahay waay kulligooda shariik lama laha allah looma shariig yeelaayo wabidaalika kaas oo ikhlaaska ah bidaalika ikhlaas ikhlaaska gee laga keenay laa shariika lahu maxay tusinaysaa shariik ma laha maxaa waa loo saafiya waa loo khilaasina maana meesha laa shariika laha laga fahmay wabidalika kaas oo ikhlaaska ah oo shariig la-aanta ah ayaa umirtoo la i faray wabidalika kaas oo ikhlaaska ah ayaa umirtoo la i faray buu leeyahay nabiga alay sala slam ikhlaaska ayaa la i faray ikhlaaskee in salaada alla u khaliso gowraca alla u khaliso nolosha alla u khaliso geerida alla u khaliso ayaa la faray ikhlaas ikhlaas haddii la faray maxaa loo diiday nebiga did likhlaas did likhlaas maxaa waay shirk waay wadiduhu huwa shirku hadama soo mara wadiduhu shirk solo sirta waa iska ilaalay idan haddii nebiga la faray ikhlaas hee waxaa loo diidayaa ikhlaaskii kasoo horjeeday oo ah shirki waa ikhlaas dadkiisi ee loo diidan yahay oo shirki ah wa ana aniguna awal almuslimiina muslimiinta kan ugu horeeyo ayaan ahay muslimiintee waaye ummadiisii muslimiinteeda laga wadaa nebi kasta asagaa ummadiisii ugu horeeyo islaamnimada soo ma muslimiinta kan ugu horeeyaan ahay wa shaahidka aayadda hagee waaye laa shariika lahu wabidalika umirtu intaas wa ilaahay keyrkiisii in loola shariig yeelo lama ogola marka gowraca iyo wa qowlihi ilaahay hadalkiisii ayagu ayuu u baab yahay fasalli duko nebi maxamedow lirabbika rabbigaadii oo keli ah markaad dukunayso qof kale ha u dukunin ama ha ahaato salaada fard ama ha ahaato hee suno waay culamada qaar aaya waxay kusoo degtay ay dhahayaan salaadan la sheegay salaat duxaa waaye ciid ladxaa carafada salaada la dukanaayo ayaa lagala hadlayaa ay leeyihiin waana caam way marka aayad salaad kasti wa gowracagana kaasley way leeyihiin ayaa kusoo degtay ee la dhahay asigana waa caam alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab fasalli duko nebi maxamedow lirabbika rabbigaadii oo keli ah wanxar u gowrac rabbigaadii oo keli ah wanxar dhuundhow waay dhuundhow naxriga asalka waxaa iska leh geela geel ayaa iska leh ariga iyo lo-da waxaa loo isticmaalayaa dabxa addabxu lilghanami walibil walbaqar ayaa loo isticmaalaa asalka naxrigana lilibil hadda laakiin dhammaan way soo galayaan gowrac dhan waa geel ha ahaado ama lo- ha ahaato ama ari ha ahaadee ama waxa ka yara doora ha ahaatee markii qalaysa allaha dartiisii u qal maga ahaan ilaahay magaciisii ku qal niya iyo iraadi qasad ahaanna ilaahay hee holaqasad labadii aan soo marnay lirabbika wasalli duko lirabbika rabbigaada u duko wanxar waan u dhuundhow way u gowrac markii aad gowracayso alla dartiisii gowrac magaciisiina ku gowraca laga wada gowraca muxuu yahay waa cibaado soo ma asalkiisii waa cibaado ilaahay in loo sameeyo waay inuu cibaado yahay see lagu fahmaa waa las faray be wanxar dhundhow gowrac wixii la samaran maxaa waay waa cibaado wixii alla mooyaane cid kale in loo sameey la diidayn maxaa waay waa cibaado wixii qofkii sameeye la ammaanana maxay tahay waa cibaado saddexda lagu garanay mahano salaadad rasul ku soo mar wanxar waa shaahidka ayad aydan ilahay dartiisi qof kale waa la diiday can caliyi bni abi aalibin can caliyin cali xaggiisa ayuu ka sugnaaday caligaasoo ibni abi aalibin abi aalib wilkiisii ahaaday radia allahu canhu qor caliy bni abi aalib huwa alimaamu amiiru lmu'miniin huwa alimaamu amiiru lmu'miniin huwa alimaamu amiiru lmu'miniina abulxasani abu alxasan abulxasan alhaashimiyu abulxasan alhaashimiyu ibnu cami الnabiyi salى اllahu alayhi wala ali wasalam ibnu cami الnabiyi salى اllahu alayhi wala alihi wasalama ibnu cami الnabiyi salى اllahu alayhi wala alihi wasalam وزوج ابنته فاطمة وزوج ابنته فاطمة وزوج ابنته فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء الزهراء وزوج ابنته فاطمة الزهراء وكان من أسبق السابقين وكان من أسبق السابقين وكان من أسبق السابقين الأولين وكان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان ومن أهل بدر وبيعة الرضوان ومن أهل بدر وبيعة الرضوان ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأهل ال- آه، وأحد العشرة المبش- المشهود لهم بالجنة وأحد العشرة وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة المشهود لهم بالجنة وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين ورابع الخلفاء الراشدين ومناقبه مشهورة رضي الله عنه ورابع الخلفاء الراشدين ومناقبه مشهورة ومناقبه مشهورة رضي الله عنه قتله عبد الرحمن بن الملجم الخارجي قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي في رمضان سنة أربعين في رمضان سنة أربعين طيب وعند علي علي بن أبي طالب هو الإمام وإمامك أمير المؤمنين المؤمنين تمير كوريئها أبو الحسن حسن أبيه سيئها حسن يو حسين حسن أبيه سيئها الهاشمي غير هاشم لون اسبي ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي قال إن ذلك سيئها أبي شو يا أسرار شيء وزوج النبي وأجوري ابنته قبل أسجد عليه فاطمة فاطمة هيدي فاط الزهراء وعدانك بطني دي واي. الزهراء بمعنى البيضاء عدانك بطني فاطمة الزهراء عدانك بطني هي أجوري النبي وكان علي وهو من أسبق السابقين كوي هرمري كان هري وها الأولين هري أول من آمن من السبيان سواها ومن أهل بدر وبيعة الرضوان بدر نوا كقيب قلي بيعة الرضوان كقيب قلي وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة طوانكي دينا لغو بالشارعين وكجرة ورابع الخلفاء الراشدين خلفاء الراشدين كي أفراد واي أبو بكر عمر عثمان علي أسد معاوية مرة نمبر كي أفراد واي ومناقبه مشهورة مناقب تسيف الله إيشي سوى مشهورة عن بعضي واللي غانا رضي الله عنه لا تعالى واحد دلي هو علي عبد الرحمن بن ملجم نينك لدها يا دلي علي ولا دلي واحد دلي نينك لدها يا عبد الرحمن بن ملجم الخارجي أو خوارجتها خوارج لو نسبة سجى دلي إلهي يقول دوانا ولا وأقول وأقول جنة تغيا جنة كرازنا يا جنة كرازنا يا علي بن ابي طالب واي خوارج شغل كودي واي goormay uu diray fii ramadaana bishii ramadaan dhexdeeda sanadka markii uu ahaa arbaciin afartan laga joogay waaye intaasina tarjumadiisi kooban oo cali can aliina kiisa ka sugnaaday caligaasoo ibni abi taalibin radi allahu canhu qaala huwa cali wuxuu dhahay xadathanii waa ii xadiidayay rasuulullaahi allah rasuulkiisii sala allahu calayhi waala alihi wasalam بأربع كلمات كلموين أو أفر أه أي أي واحد يثي أو أي شيء واي أفر كلمة أي أي شيء بمعنى أفر جملة أي أول جدا كلمة تمنع أول الجوجي ما عادة جملة يا لغة ولا أفر جملة دو دو جملة لغة ولا جملوين بأربع كلمات كلموين أي جملة أفر أي أي واحد يثي أو أي شيء كو لعن الله الله هل لعنه إلهي هل لعنه وهوار أما لقد ديكو خبرية إلهي واب اللعن ذي لعن الله الله هل لعنه من قفكي أو ذبح هو منك أقورعه لغير الله الله غير كسي تسمية أو إرا- نية وإرادة وقصدا لبضي وان سما تسمية ندي نوضو الله غير كيسي وقورو تسمية شركة كيس محاوة شرك الربوبية شرك الاستعانة وشرك الربوبية هذه إرادة ونية وقصدا نوانا شرك وعبادة ألوهية واسم qofkii marka labadaas mid ka mid a u sameeyo alla ha lacanado lacanad ilaahay ha ku dhacdo habaar lacanana waxay la dhahaya mar dambe noo iman doonta insha allah kow mid horta koowaad waa taas jumla kelimada koowaad labo lacana allahu ilaahay ha lacan shaahidkana xaggee waay marka tan waay jumladan waay lacana allahu man dabaxa ligayri illah ilaahay keyrkiisii qofkii u qalo wax alla ha lacanado qof kasta ha ahaadee wax la gowracayn wax kasta ha ahaadaane wixii marka lacanada maxay qabtaa bimacnaa nahyi waay habaar soo maha ilaahay keyrkiisa in loo sameeyo waa la diiday marka cibaado waa idan keyrkiis loo sameeyo lama ogolo lacana allaahu allaha lacanado man qofkii oo lacana lacanaday waalideyhi labadiisii oo dhaleen labadiisii waalid labadii dhashay waa lacana allaahu ilaahay ha lacanado man qofkii oo lacana lacanaday waalideehi labadiisii waalid labadii dhashay qofkii labadii dhashay lacanado alla ha lacanada asaga ama lacanada ha ahaato mid mubaasharatan asiga u lacnaday ama mid asaga sabab u noqotay u noqday ha ahaatee mar walba waa malcun qofkii waalidkiisii lacnay Ujeeda? ama mubaasharatan asiga toosaa uu lacnadayba waa ku dhawaaqay subxaan allah ama hee sabab in labadiisii waarid la lacnado ayaa sabab u noqday asaga sabab u noqday see sabab u noqday xadiid kale ayaa nebiga ku caddeeyay saxaabtiga fa fi saxiixayni qor xadiidkana ku tacluq tahay fa fi saxiixayni ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه علامة السؤال قال نعم قال نعم يسب أبا الرجل ويسب أباه ويسب أمه فيسب أمه قال نعم يسب أبا الرجل أبا الرجل ألف الغتاغاية با أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ففي الصحيحين صحيحان كدح ضوضي وقصق ناضي عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديث وقصق ناضي رضي الله عنه أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحده من الكبائر ذنوب تواوي أيو كم إذا هذا من الكبائر نبي أيو لها ورقة سفيرية من الكبائر ذنوب تواوي أيو كم إذا هذا شتم الرجل ننكي عايتان كيسي والديه لبدي بشيء caayo qaaluu waxay dhaheen asxaabadii warkaasay la yaabeen nin labadiisii waalid lacananaayo oo caynaayo miyaa la arkay leeyihiin agtooda waxay ku tahay waa wey ay waxay ogyihiin xaqa leeyahay waalidku yaqaanaan zamankeeni oo kale maaha ilaa baan qof ilahay una casmooyaa min alkabaa'iri kabaa'ir ayuu ka mid ahaaday shatmu rajuli ninkii aayad caayataankiisii waalidayhi labadii u dhashay caynaayo qaaluu asxaabadii waxay dhaheen yaa rasuula allah alla rasuulkiisiyo wahal yashtumu ma caynaya alrajulu ninkii waalidayhi labadiisii dhashay oo qof labadii dhashay caynaya waa jira qaala nebigu wuxuu dhahay nacam haah haye see ku dhacaysahay yasubu ninkii wuxuu caynayaa abar rajuli nin kale aabihiisii ninka kale aabihiisu nina nin aabihiisu cayna aabbahaada saas way saas way waa cayna fa yasubu kii aabbihiis la caayay asagana wuxuu caynayaa abaahu kii markii hore asaga aabihiis caayay ayaa asagna aabihiis cayna adigaba aabbahaada saasu saasu saasuu leeyahay wayasubu rajulkii wuxuu caynayaa ummahu rajulkii kale hooyadiisii hooyadaasi saasi saasuu leeyahay fayasubu kii hooyadiisii la caayay asagana wuxuu caynayaa ummahu kii hore hooyadiis caayay ayuu caynaa asagana hooyadiis idan ninkan in aabbihiisii cay loo soo celiyo lus lus la caayo yaa sabab u noqday asiga haddii asiga caabbaada ninkaas aabbihiis aan cayn lahayn asiga aabbihiis ma la cayn lahaa maya haddii ninkaasi hooyadiis asiga aan isin cayn lahayn asiga hooyadiis ma la cayn lahaa maya labadoodiiba markii yaa sabab u noqday caydoodii asiga wuxuu la mid yahay asagoo aabbihiisii hortagay oo hor istaagay oo caayay lacnaday hooyadiis intii u yimaaday oo caayay lacnaday lamid yahay marka kii saas ah hee lacnad allaha ku ridi wey nebiga maxamed waa habaaray hadduu iska ilaali haddii hooyadaada aada aysi hooyo ninkaa leeyahay aada caayso haddii hooyadaada la caayo waxay ka dhigan tahay adaga adiga oo hooyadaada intii hortaad istaagtay hooyo hee lacnad allaha kugu rida dhahday ka waran haddii nin kale aabbihiis aada caayso asagana aabbahaadiis caayo adiga caayda bilaabay maano waxay ka dhigan tahay adigoo aabbahaada horta hortiis istaagtay aabba lacnad allah gurida dhaha iska ilaaliya marka halis waa wayna jirtaa hadda soo maa aabba iska daaya aabbe iyo hooye iyo awoowe iyo ayeeyil isku daray ayaa maxaa la dhaha markaasi xagga kula dhaca soo ma isagana waa soo tuuraa laa xawla waayahay midka marka sade kelimada saddexaad waa kaas lacana allaahu alla ha lacnado man qofkii aawaa soo dumay oo soo dhaweeyey oo u gargaaray muxdithan mid wax soo dariyey muxdithan daalka in la hoos dhigo waa soo aro waa la wariyey muxdathan daalka in la fatxiyo la kordhigana waa la wariyey labadaba markii daalka la hoos dhigo laba macno yeelanaysaa muxdithan mid wax soo dariyey oo ah qof dembi soo galay qof kale dembi ka soo galay ama qof soo dilay ama wax soo dhacay ama waxa soo haday aada muhiimadda waxaa waaya qof dembi soo galay hee la raadinaayo qofkaasi qofkii inti imaa uu dhaho gurigiisii ku xiro meel laaq amase luuq a geliyo hee war ninkii ameysaasi noo soo galay ma aragteen maya wuu difaacayaa wuu qarinayaa amase ninka waa waa kaasaae car taabo annagaa naga mid yahay car marle ninaan soo dilay ninkaani kow maxaa laga rabaa qisaas diyo wixii sharciga u sharciyeeye caruu leeyahay waa difaacaya ama hee diyaaruu saarayaa dibidda u dhoofinaba waa la raadinaa ogahay warniiho koluguu soo socda ma garata imaam lacagtaana bixina dhac waa tuuraa malcuun way kaas muxditan waxay noqon kartaa muxditan wax soo dariyey bidco diinka ku soo dariyey qof diinka bidco ku soo dariyey wax diinta aan ka mid ahayn hadda keenay qofkii soo dumo oo soo dhaweeyo oo u gargaaro hee asagana malcuun way ahlu bidca waa malcuuniin qofkii soo dhawaystana malcuun waa isagana la macnaano muxdathan haddii la dhahona daalka la fadxiyo muxdathan haddii daalka la fadxiyo waxay noqonaysaa wax la soo dariyey way markaas ismu fcil waa wax la soo dariyey oo ah bidco qofkii wax la soo dariyey soo dumo u gargaaro garabkiisu noqdo hee asagana waa malcuun wax la soo dariyey waa bidca bidca diinka lagu soo dariyey kitaab bidco ka hadlaayo u haystaa wuu difaacayaa ee wax la soo dariyey ayuu difaacayaa sida mawliidka oo kale qofkii difaacaya hee malcuun waa isagana maxaa dhahay diin ma aha be diin ma aha wax lasoo dariyey maano a waxay lasoo dariyey bidcadaasi qofkii difaacayana malcuun waay inta way noqotaa waa yahay lacana allaahu allaha lacnado man qofkii oo gayara bedelay manaara alardi dhulka calaamooyinkiisii bedelay isagana allaha lacnado ti afraad waay dhulka calaamooyinkiisi maxaa laga wadaa meelaha dadka kala leeyihiin xud xuduudda u dhexaysa laga wada qofkan wuxuu leeyahay hal boos kan kalena boosuu leeyahay maxaa u dhexeey xuduud way soohan ama xuduud ama teed ama calaamo lagu kala garanayo ninkan i ninkan wixiisi inay ku kala eg yihiin beer ha ahaato dhul ha ahaato wax kasta ha ahaadaane boosas la kala leeyahay dhul la kala leeyahay meel la kala leeyahay calaamad u dhexayso lagu kala garanaayo midka bedelo lacnad allah ha ku rido waayo see u bedela ama ha ku bedelo xoog anaa kaa awood badan maanta xag meeshii calaamad idin dhexaysa la yaqaanay wuu qaadaya xagguu geynaya taadi kala barkeedu geyna meeshan xagtaada soo saara ku leeyahay haddaa awood leedahay carab mesi markii hore ahayd loo yaqaane he waa ka bedelay xaggee geeyey dhul islaameed dhexdiisuu geeyey toos way de xoog way ama qofkii asagoo aan joogin ayuu soo darin waa geyna xagga saan aha ma joogo magta yaabaa daroga siina xagga geyna muxuu rabaa intaan yar kuu soo bocdo u leeyahay waa calaamadeyn waxaa hagaajinayaa hor mesh maa haddii looga imaado mesh maxaa ku samaynaysaa oo wax hagaajinaya u leeyahay wax ba hagaajinayay marka dhib ma jiro u leeyahay waxba ayaa goosanaya ninkaani xagga tuugnimo isaas ku samaynaa ama ha ahaato tuugnimo ama ha ahaate qasab dhulqus asiga aan lahayn ama meel asiga aan lahayn calaamaddii markii hore loo yaqaanay haddii wax ka sokeeyo ama ka ku darsado asagana maxaa ninkaasi malcuun way bal qiyaamahee asigoo toddoba dhul meeshii asiga xoogay ama haday toddoba dhul tooskoodii ah ayaa qoorta isagoo loo gelinaya qiyaamo la keenaya waa lagu cebaynaya bal taa ka gadarkeeda la tahay dhul dhan qofkii marka xoog ku haysta ka oran ama tuugnimo ku haysto halkiis intee la egyahay ma sahlana meesha ugu khatarsan waa falaskudu waa adduunkan xoog isticmaashid adin aakira aakhira lagaa jaraa aakhira aan laga soo noqonaynin malcuun way kaas malcuun way si kasta maal u ha u yeeshee si kasta ha u dukdee si kasta ha u soomee waa malcuun ilahay agtiisa lagu nacnaday ixtiraam maaha ilahay olo agtiisa kaas waaye kan kalena afartaasaa nebiga ka xifdiyey oo ayaan ka ii sheegay buu leeyahay cali bn abi aalib rawaahu muslimun muslim ay xadiidku wariyey xadiid cajiib le waa wacan daariq ibni hishaamin xaggiisa ka sugnaaday wacan daariq ibni hishaamin طارق بن هشام حقيسة يوكسوك ناضيوة أن رسول الله طارق بن هشام البجري طارق ابن هشام البجري رأى النبي صلى الله عليه و... أبو عبد الله أبو عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يسمع منه شيئا كما قاله أبو داود طارق بن عبد الله البجري أبو عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يسمع منه شيئا كما قال أبو داود طارق بن عبد الله البجري أبو عبد الله وكونيجي سي رأى ولو أركي النبي النبي هو أركي كان صلى الله عليه وسلم ولم يسمع لكن كنو سنسون مغرين ميدو النبي حقي سي شيء وحبا النبي وحبا كسون مغرين يا شيخي أبو داود صاحب السنن أيا صاحب شيخي وحبا كسون مغرين هاي haddii nebiga xaggiisa asag waxbaan ka soo maqlin ee anna rasuul asagna leeyahay maxaan samaynaa can daariqin dheh waxaad dhahaysaa an salmaan dheh asaga nebi wax kama soo maqlin laakiin wuxuu ka warinaya adeerka salmaan alfarisi can salmaanin ku daro meeshaas عن وعن طارق بن شهاب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمان لأن رسول الله عن سلمان مشهور وعن طارق بن شهاب عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح سيئو صحيح الآن تيسين مرتن بك هذه إن شاء الله في آخر كسل قارو إذا محضر نيسا وعن طارق طارق حقي سيئك السقنا دي طارق أصو ابن شهاب شهاب يلقي أهاضي عن سلمان سلمان الفارسي سلمان الخير واحد عن سلمان سلمان حديث كوري أي وصلنا رضي الله عنه أن رسول الله الله رسول كيسي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن رهي رسول شو رهي دخل رجل الجنة دخل فاعل كذا رجل واية السوق جنة المفعول كي واية وصول الله ومر دخل رجل نن أيا وحوق قال هي الجنة جنة nin ayaa jannadii galay jannadii la yaqaanay fii dubaabin duqso sababtiis way fiid waa sababiya fii dubaabin duqso sababtiisii ayuu u galay teese sababtiis aan galyadhe ayib wadakala huwa wadakala rajulun haddana rajulun ay faacil annaarana mafcuulun bihi wadakala rajulu nin ayuu wuxuu galay annaara naar ayuu galay muxuu ku galay he fii dubaabin fii sababi dubaabin waay duqsi dart dartiisii ayuu u galay arrintaasi marka duqsi ayaa ninna janno u galay ninna naar u galay asxaabtu ay la yaabeen see ku dhexday duqsi duqsi weya duqsi duqsi see naarna loogu gala jannana loogu galaa qaaluu saxaabadii waxay dhaheen وكيف ذلك أرنكا سداء وهذا يا رسول الله على رسولك سيو ساو أرنكا في حالك سيكو دعي استغل استغل استغل ها استغل استغل استغل ها معلومك ها يعني من كاني بعضو جيدان تعزير أو باهني لكن يلو أكاني إلا درس الربا استغنى طيب إيه وكيف حرم أما السماء ذلك كاس كل يا رسول الله على رسول كسيو حال ذا ساس كنا قطع أو سيعمل ويدين يا أنت سخبان إلي ويدين ها تاسو وحلا لا يعوض qaala waxay qaala nebigu wuxuu dhahay waa uu sharxaya mara rajulaani laba nin ayaa waxay mareen calaa qowmin qoom korkiisa qola korkooda qoomkaasoo lahum qoom ku sugnaaday sanamun sanam sanamkaasoo laa yajuusu aan gudbaynin hu sanamka axadun qofna xataa yuqariba huwa axadka ilaa u dhowaado lahu sanamkaasi shay-an wax ugu dhowaado laba magaalo hoogahoo kala fog dadkeeda isku soconayaan ayaa waxaa u dhexayso magaalo kale magaalo intay ku taalla midna xagee dhinacaas ay ku taalla labadaasi magaalo dhexda wax ku taalla magaalo yar markii magaaladaas loo soconaya waa la baraa dadkii magaaladaas ka imaadayna way soo marayaan qolada marka labadan magaalo dhexdooda degan ayaa waxaa meesha u yaala sanam qof kastoo anta meeshaasi magaaladaas ka imaado waxaa la leeyahay sanamkan u dhawow haddii kale m- magaaladaas uma dhaafaysid waa laabanay leeyahay meeshii ka timaadeynay ku laabanaysa haddii aad sanamkan u dhawaatina waa lagu fasaxa oo magaaladaas rabtay u socotay ayaad aadaysaa magaaladaas kale dadka ka imaado haddii magaaladaas ay kale ay rabanna hadday soo mar waxay leeyihiin sanamkan u dhawaado haddaad u dhawaatana waa la idin fasaxa magaaladii aad u socoteen waa laidin je- waa waa waa tagaysaan haddaad diidaanna antaa ka laabanaysaan lugun gelayso way soo ma lugun gelays ma ma taqaana maxaa waay lugun gelays ma taqaana wax luqunta ku galay waay oo dhib waay luqunta ilaahay kuu geliyay waxaan waayo marka saasay samaynayaan qof allaala qofkii meeshii soo mara waxay leeyihin u dhawow haddii u dhawaadana way daynayaan haddii diidana laaba adigana magaalada aad rabtay ma aadaysid inta ka laaba saasay dhihi jireen markii labadan ninna maalin maal maalin maalmaha ka mid a ayay saan u soo mareen marka ee meeshii dadka dhan saas lagu galaayo waay meeshii ay imaadeen marka saas la dhahay marka laa yajuusu aan dhaafaynin oo aan gudbaynin waay laa yajuusu aan gudbaynin hu sanamkaba axadun qof xataa yuqariba huwa sanamka ilaa u dhow xataa yuqariba huwa axadka ilaa u dhowaado lahu lisanami sanamkii shay-an wax ugu dhowaad mooyaane si kale aan ku gudbaynin waay fa qaaluu marka qoomkii waxay dhaheen labadii nin meeshii imaaday ayaa waxay u dhaheen liaxadihimaa midkood fa qaaluu qoomkii waxay dhaheen liaxadihimaa labadeen rajul midkooda ee waxay ku dhaheen qarib dhowowniyaho qurbaan u samee sanamkaanee qurbaan u samee maxay ku wadan wax u gowrac waay gowrac u samee waay qaala wuxuu dhahay nin ee ahadkii laysa cindii agtayda kuma sugna shay-un shay shaygaasoo uqaribu ugu dhowaanaayo wax ma haysto niyo aan ugu dhawaanayo waa u dhawaan lahaaye laakiin hee wax ma haysto wax ma haysto qaaluu waxay dhaheen lahu axadkii way ku dhaheen rajulkii laga wadaahe qarib u dhowniho walow dubaaba duqsib ha ahaade walow low gadaasheeda kaana iyo macal isimkeeda in la xadfoo luqadda carabi waa ku bannaan tahay dhubaaban waa khabar kaana meesha ka maqan khabarkeediiba waxay la mid tahay xadiidkii iltamis walow khaatama oo kale waay ninkii gabadhii nebiga markay u timaaday in guursado ugu timaaday nafteyda waa iskeenay nebi maxamed oo adaan ku rabaa markay dhahdo kor iyo hoos u fiidhiya nebiga cajibgelin wayse iska aamusay nin saxaabiya meesha ka soo booday yaa rasuul allah in lam lakun in lam takun laka bi xaajatun fazawijniiha anaa diyaar ah oo adiga haddaad rabin anigaa diyaar ah ugu meheri u dhahay ay wax lagu meherinay ma haysaa maya wax soo raadi qaraabada iyo dadkii meelahaasi tag meelahaas soo marmari waa soo waayo waxba ma haysto dharkay u haystaa dhahay dharkay maradan keliga ah hoos wixii intay haysta qaar waa u goyna meherkeeda ka dhiga qaar ana xirna dhahay war tan haddii la kala gooyo adigana wax kuma taraysa adigana wax ayadan wax uma taraysee waxa soo raadiya la dhahay walow kaana e walow ee khat walow khaataman saasaa la dhahay fargillo soo raadiya waxba ma hayo walow fargillo oo maar laga sameeyey ber laga sameeyey ba ahda wax lay soo raadin waa soo raadi wax ma soo helin هي قرآن متقانا ها وأنت انتاسي انت سكوكو مهري برا هي وبلا توفيق ساسكو جوسي إذا ساسكو أقوشة مهمت معاي إذا سأقول هذا لا مكتئب كده بيها إرزاق كنا طيب شاهد كده كرمنا حقا واي مركب ولو خاتمنا ولو كان الملتمس خاتم وكاس أنتنا ولو كان المقرب ذبابا طيب إيه ولو ذبابا ولو كان هوا ها هذا المقرب مثل لو قلت وانا إيه ذبابا تقسم ها هذا نيو وهل يقولوا ذي وهل وهل أنا سجن إنه أقول يا مركي أركنا ترتيب ترتيب أيضا أقول لنا يعني faqarraban huwa ninkii waa u dhowaaday sanamkii dubaaban duqsi u dhawaaday duqsi raadin galay meel xageel duqsi laga helaa intuu maray intuu maray duqsi soo qowday asigoo ordaya waa soo qabtay duqsi muku istaagaa waa in la ard waa in la eriyo soo ma aabi soo qabtay waa keenay waa gowracay marka aa yaa u gowracay sanamkii ugu dhawaana duqsi u gowracay faqaraba u dhawaaday dubaaban dugsugi ayuu ugu dhawaaday fakhalluu way isdaayeen way khaali yeeleen maxaa la wadaa way ka leexdeen way fakhalluu way ka leexdeen sabiilahu wadadiisi ayaa ugu leexdeen oo ah hadda marka waa fasaxan tahay magaaladii aad u socotay aaday dhahan marka aniga saan lay rabnaye fadakhala ninkii wuxuu galay annaara muxuu ku galay ninka naar yaa sabab noqday duqsigan oo waxyaabaha xayawaanaad ugu xaqiirsan ka mid ah ayaa sanam u qalay intaasan naarka mutaystay ka waran qofkii hee dooro u qalo sanam arina lo-na geelna min baabin awlaa ka waran naf in ilaahay keyrkiisii loo gooyo taqaruban wa tacdiiman shirk way akbar way naara lagu galaa gawrac ilaahay keyrkiis loo gawraco shirku asqar maba noqdo culimadu sida sheegayaan muxuu noqonaa mar walbo akbar le waay maba noqdo bo asqar hataa dubaab ayaa lagu galay naar geel maxaa mudaa erina arina lo-na idina dajaajana qooley hataa waa lamid leh ilahay keyrkiis lagu gawracdo soo galay dugsiba naar looga galay qooley maxay tahay waaweyn tahayba نص كيلو مس ربع واحد يا بروبوي ما بروبوي سي هيا نص كيلو ما ما قال يسا ما غير ذا هيا بس بلاد طيب اذا وا ما بنان وحرام الى غير كيسين لو فخلوا سبيله ودديس اي كلا حدا فدخل نينكي وحو قال النار نار يو قال وقالوا وحي دهان للاخر نينكي كلا وحي دهان او صاحبكي سيها kii kale meeshuu jooga waa waxaan la sameynaya waa fiirsanaya isaga saaxiibkiisii hawshaan wada sameynaya waa ujeedaa meeshuu jooga isaga adigna wuxuu leeyahay saa lagu yeeli doonaan lama daynaayo asiga magaaladii ma rabo he waxaan inuu sameeya waay saaxiibkiisii hee geedii tallaaftay ku dusay isagana inuu ku dusa la rabaa waa qaal waxay dhahan ilaa aakhari kii kale waxay dhahan qarrib adigana dhowniyo saaxiibka waa ujeedaa he war ma kuu sheegnaa qarrib sanamkan waxa u dhowona faqaala si wuxuu dhahay nin diintiisii ku adaga ahaa ninkan haye faqaala wuxuu dhahay war war ma idin sheegaa haye maa kuntuu dhahay aniga ma ihi sidaydaba liyuqaribu mid u dhawaanayo liaxadin qof shay-an shay ugu dhawaanayo ma ihi duuna allahi la soo keyrkiisii caza qaalib haya wajalla weynaaye ma jirtuu dhahay ilaahay keyrkiisii qof shay ugu dhawaanayo ma ihi ilaahay uma shariig yeelay aniga warkaasina kuma jiro oo wixii rabtaan yeela fadarabuu ayagana way garaaceen cunuqahu luquntiisay garaaceen maxaa laga wadaa way dileen waa fadakala huwa ninkii wuxuu galay aljannata see janno ku galay duqsigii inuu sanam ugu dhawaado uu diiday dartiisii ayaa jana ku galay kii horena see naar ku galay dugsigii sanamka u galay hee u galay dartiis ayaa naar u galay idan dakala rajulun aljannata dakala rajulun aljannata fi dubaabi wa dakala rajulun annaara tafwiid baabin way tahay marka waa la galdhigay soo waa sidaasi waay rawaa waxaa wariyey hu xadiidkani axmedu axmed ibnu xambal ayaa wariyey haddii imaamu axmed ayaa wariyey la dhaho waxaa ku dhacaya mase wuxuu ku dhaca idlaaqaasi fii kitaabihi almusnad musanifka laakiin meeshaan idlaaqaasi waa ku wahmooday waa lagu qabsaday culimadu way ku qabsadeen inuu iska idlaaqa uu dhoo rawaahu axmed hee ma fiicnayn alimaamu axmed fii musnadihi wixii ku wariyo waa la dhihi karaa rawaahu axmedu bes laakiin wixii asaga musnadkiisi aan ku warinin oo kutubo kale ku wariyo kutubo kale u leeyahay imam axmed soo ma kutubo kale wixii ku wariyo waa la qayidaya waa la dhaha waxaa la dhahayaa rawaahu axmedu fiihe kitaabka la sheegaa fi zuhdi ama keyrkiisa la dhahaa idlaaqan marka musalim waa lagu qabsaday oo xadiidkaani amase atarkaani kuma sugna fi musnadi axmed bal e fi zuhdi fi kitaabihi zuhdi ku wariyay waxaa fiicnayd inuu qayido musanifku dhaho rawaahu axmed he fi kitaabihi azuhdu inuu dhaho fiicnayd azuhd inuu dhaho fiicnayd taas waa baraarujin wa sheekh lagu qabsaday bal asigna hortiisa waxaa lagu qabsaday ibnu qayim sheekhan inti badan waxaa loogu cudur daarayaa waxa aad u ictimaadi jiray kutubta ibnu qayim iyo ibnu taymiya ayaa aada uqay oo ayaa u ayaa u ictimaadi jiray markii labaadna waxaa la dhahay sheekha dacwo iyo jihaad ku mashquulsanaa kutubtan oo maraajicdoodii la raadinayan inta badan jaanisu ma haysanin agtiisina ma yaalin sidaa daraaddeed marka culimadaas ayaa iska ictimaadayay meeshii ay ku sheegaan ama tasixiintooda hase wixii ay dhahaan ayaa iska ictimaadayay alimaam ibnu qayim ayaa ku ictimaaday arrintaani ibnu qayim naftirkiisiiba asagana qof asa ka horeeya ka ictimaaday oo idlaaqaasi sax maaha marka sida saxgaa waxaa la rabaa inu inuu dhaho rawaahu axmedu fi zuhdi zuhd ayuu kitaabkiisa zuhd la dhahayo uu ka wariyay wa amaa ma xadiidkaani masale ayaa ku jirto qof la qasbay in haddana naar galay masale ahlusunna dhahdoodii war ka taagan yahay soo maha wax basi ah mar dambe beriya waa noo beriya bilahi tawfiiq allah subxana wa taala